fowdada daaya walaalayaal fowdada daaya fowdada ha la daayo aan ismaqallo waa boqolaal ka mida dadka muqdisho kuu soo baxa waddooyinka waaweyn ee magaalada waxay ka qon yihiin dil khalid fiidkii askari ka tirsan ciidamada booliiska u geysan laba qof oo shacaba banaanbaxayaashu waxay gubayeen taayaro waxay tuurayeen dhagxaan waxaana sidoo kale dhulka ay soo dhigeen sawirada madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee ku hardhanaan magaalada meelo ka mid a gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa tegay meelaha qaar wayse ku adkee dadku inay dhegaystaan dadweynuhu aada u cariisnaa ayaa dhegaysa diida hadalka gudoomiyaha meelaha qaar waxay tuurayeen dhagxaan
aanu kaafuran noo imaada xaafaddeena nugu dilo gabadha iyadoo dhardha i dhaqdhaqanaysa alaab la dilay oo umulaysa toban biri dhala ayaa u soo banaanbaxay wiilkii wadnahay uga dhacday askariga oo dilay weliba usi fakasho oo sameeyey walaalkiis oo qabtay oo dhaheey askariga laga qabto markii dambe la qabtay maxayna u qabatay saas aninka oo xaafadii amarka waaba qaadanay maxaa xaafadan nukaa daba imaadano nugu dilay dada cabasho badanaa ka tabayna saanna ma qabata canshuuraa bixiyoyna waraa masaakiinaan nahay canshuuraa nagala qaado waxay casaraddeen u tugaxsantaa maanta mudane madaxweyne waa adiga dartaa marastiyaa la dilaa gabar saddex biri dhalan waraa saddex biri tiridey intee ka shaqaysaa laa ilaaha illallah nima waraa maalinkii lagu dooraa boorarka xamar ku yaallo dhan waa jecjeeca intaa kaada ka ehel maantana adaa kuu soo soconnaa mudane madaxweynena wanaaji wanaagga waa jecelnaa wixii wanaagsan waan jecelnaa mudane madaxweyne waxaa u naafoowa anay qaranka soomaaliya waay soomaaliya inay sii jirtaa jeclahay hana dudumin war haddaa curanna war haddaa curanna hana dudumin ilaahay saacad inaana istaagi doon waa nala dikraa waxay xasaradeen u kacsantaa maanta madaxweyne gabarii wiilaa dhintay waxayna ku dhinteen gacanka gardaranaa disha waxay halleeye male shacab waay waraa midi xatee ma wataa midi qofaa midi wadanoo la dilaa inta lagu arkay waraa kuwa bustooladaha istoo dadka dilay ha la raadsado askarta inay wax dilaan hadday rabaan kuwaasa dilaan shacabkaa dowladda ku tahay in la dila haddaa xukmisa waa qaldantaa looma fikiri miya gudoomiyaha gobolka ayaa la hadlay boqolaal ka mid a dadkan wuxuu hoosta ka xariiqay haddayna gacanta lagu hayo askariga dilka geystay wuxuu xusay isagoo ku dhan ah dadweynaha inay maxkamad la istaagi doonaan askariga dilka geystay reer muqdisho dareenkooda sida ay u muujinayaan waa uga mahadcelinaya dhacdada xala dhacday waa mid aan idinla wadaagayno xanuunkeeda mar haddii aan idinla wadaagayno tallaabaha aan qaadnay ayaan idiin sheegaynaa tallaabaha aan qaadnay dhacdadii xanuunka lahayd ee xala dhacday tallaabaha aan qaadnay ayaan idiin sheegaynaa xalay si mas'uuliyad darro ah si mas'uuliyad darro ah ayaa laba qof oo shacaba wuxuu ku dilay askari boliis ah askariga boliiska ah ee dilay shacabka soomaaliyeed laayey ayaan askariga dilay dadka waxaa loo qaaday xabsiga ayaa loo qaaday arrintaasna waa loo daba taagan yahay ciddii amartay iyo isagaba tallaabo cad ayaa dawladdu ka qaadaysaa adinka mas-uuliyiintii dadka la dilay aniga ii imaanayaan ayagaa maxkamadaynaya ninka dhibka dhigay ayagaa maxkamadaynaya qoysaska la dilay qoysaska laga dilay dadka iyo aniga oo isku safa ayaa maxkamad la fuulayna waxaan rabaa mar haddii intaasu dhacday madaxda dawladdu sida aan u muujinayo ayay ila qabaan oo aniga ayaa codkooda ku hadlaya tallaabooyinka kale ee khaladaadka ah oo aan hayn tii xalay oo keliya ayadana dawladdu way ka fadhidaa go'aanaa laga soo saari doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho ayaa soo hadal qaaday bandowga cadhadu ka dhalatay dhammaan waxyaabaha bulshada xadgudubka ku ah oo ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay bandowga ay ka mid tahay cadaadisyada faraha badan arrintaas dawladdu talay ka leedahay go'aanno ayaana ka soo bixi doona go'aannada soo bixi doona aan dhowrno qaybo ka mid a magaalada muqdisho maanta waxaa gilgilo banaanbaxay ay sameynayeen boqolaal ka mid a dadka muqdisho meelaha dadku iskugu soo baxeenna waxaa ka mid a isgoyska jubba iyo fagaaraha darjirka daaqsoon degmada boorneer waxay ahayd meelaha ugu badan banaanbaxuu ka dhacay waana halka xala dilkuu ka dhacay cabdulqaadir okey v o a muqdisho